إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah alfurqan qodobadiisana waxaa ka mid ah howlgal khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalk ayaa ka dhacay deegaanka weydow ee duleedka magaalada muqdisho ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa xalay dagaalo saf ballaarana waxay ku qaadeen difaacyada ciidamada shisheeye kuwa dowladda federaalk ay ku leeyihiin gobolka shabeellaha hoose ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay waxa ay duqeeyeen xerada ciidamada burundi ay ka degan yihiin degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe mid ka mid a mashaa'iqda ku sugan gobolada waqooyi galbeed ee soomaaliya ayaa waxa uu ka hadlay culummo muddo aada u dheer u xiran maamulka somalilan qaar ka mid ah dhallinyaradii ay bilo ka hor dowladda federaalk u qaaday dalka eritereya ayaa dib loogu soo celiyey magaalada muqdisho sidoo kale warkeena insha allah waxaad ku maqli doontaan xubinta ganacsiga إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
howlgallo khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalk ayaa ka dhacay deegaanka weydow ee duleedka magaalada muqdisho ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiinna waxaa xala dagaalo saf ballaaranaha ay ku qaadeen difaacyada shisheeyaha iyo kuwa dowladda federaalk ee shabeellaha hoose wararkaasi waxaa isku soo dubariday cabdisamed cabdulaahi gobolka shabeellaha hoose iyo duleedka magaalada muqdisho xalay waxaa ka kala dhacay howlgallo isugu jira dagaalo toos ah iyo sidoo kale kuwa gaara oo lagu bartilmaameydsaday askar tasheeyaha ee dalka kusoo duuliyay sidoo kale soomaalida la shaqaysa haddii aynu ka horumarno howlgalka gaarka ah waxa uu ka dhacay deegaanka weydow ee duleedka magaalada muqdisho halkaas waxaa lagu bartilmaameydsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka mooto ayay wateen ciidamadan dagaal ayaana halkaas ku qabsaday inta la xaqiijiyay hal askari ayaa halkaas dowladda federaalka uga dhintay halka mid kalena uu kaga dhaawacmay sidoo kale raggii howlgalkaas fuliyey ee ka tirsanaa xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay hore usii qaateen mooto ay wateen ciidamadan sidoo kale gobolka shabeellaha hoose habeennimadii xalay waxaa ka dhacay dagaalo toos ah oo ay qaadeen cutubyo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab dagaaladanna oo haasaf ballaaran ayaa waxay ka kala dhaceen degmooyinka baraawe qoryooley jannale iyo sidoo kale buulamareer oo ka wada tirsan shabeellaha hoose magaalada baraawe garoonkeeda ayaa la weeraray waxaana dhammaan deegaanadan ku wada sugan ciidamada shisheeye ee kasoo duulay dalka uganda iyo sidoo kale soomaalida la shaqaysa khasaare ayaa la rumaysan yahay inuu gaaray ciidamadan walow aan tafaasiil dheeraad ah laga haynin dagaaladan iyo sidoo kale howlgalkan gaarka ah ee askarta looga dilay dowladda federaalk ayaa ku soo aadaya iyadoo labadii toddobaad ee lasoo dhaafay tiro badan laga dilay askarta dowladda federaalk ah iyo sidoo kale shisheeyaha dalka kusoo duulay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay duqeeyey xerada ay ciidamada burundi ka degan yihiin degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe maxamed cali aadan ayaa warkan inoo haya guutada madaafiicda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay madaafiic ku garaacay saldhig ku yaala degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe kaasoo ay degan yihiin ciidamada burundi wararka naga soo gaaraya balcad ayaa waxay sheegayaan in muddo tobannaan daqiiqo ah ay duqayntu ku socotay shisheeyaha iyadoo si gaar ah loo beegsaday xeradooda degmada iyo hareeraheeda ayaa waxaa laga maqlayay huwanka madaafiicda lagu garaacay xerada halka wakhtiyada qaar la maqlayay shisheeyaha oo rasaas ridaya una muuqday kuwo ka baqdin qabay in xerada loogu soo galo ciidamada burundi ayaa saaka ka soo baxay xeradii xalay lagu duqeeyey iyagoo howlgallo ka sameeyey waddada laamiga ah ee degmada ilaa iyo hadda lama oga inta uu gaarsiisan yahay khasaaraha ka dhashay weerarkan duqaynta ah ee lagu qaaday ciidanka burundi oo qayb ka ah shisheeyaha kusoo duulay soomaaliya toddobaadkii lasoo dhaafay ayaa sidaan oo kale loo duqeeyay isla saldhiggan warbixinno dhowr ah oo ay soo saareen hoggaanka ciidamada shisheeye ayaa waxay uga cawdeen madaafiicda iyadoo muuqaallo isbitaaladooda laga soo duubay laga dheehanayay askar madaafiic ku dhaawacday xiryahooda mid ka mid a mashaa'iqda ku sugan gobolada waqooyi galbeed ee soomaaliya ayaa ka hadlay culummo muddo dheer u xiran maamulka somalilan maxamed ciise ayaa fahfaahinaya abu cabdiraxmaan oo ka mid ah ducaadda ku dhaqan gobolka waqooyi galbeed soomaaliya ayaa ka hadlay laba sheekh oo ku xiran xabsi ku yaala magaalada hargeysa ee xarunta maamulka somalilan abu cabdiraxmaan ayaa isagoo ka hor hadlaya dadweyne aad u fara badan wuxuu sheegay in sheekh cabdiraxmaan diyo iyo sheekh cabdiraxmaan indhacadde ay si dulmi ah u xiran yihiin muddo lix iyo toban sano ah aroor kasta carruurta hadiba la joogta carruurtoodii waxay leeyihin aabuu noo imanaya oo la soo daynaya lama soo daynaya haddana kor innaga hargeysa waxaa ku xidhan laba sheekh oo ka mid a reer boorama ayaa ku xidhan waxay xidhan yihiin laga soo bilaabo laba kun iyo shantii ilaa maalinkaa maantay joognay xidhan yihiin waxaa la soo xidhay laba kun iyo shantii waxaa berigaa lagu eedeeyey eedo layska eedeeyey ayaa lagu eedeeyey waxyaabahan dee laysku eedeeyo iminka argagixisuu ahaa magacayru baa qofka iskaga bixinaya si yaroo aayara oo wax gaaladana ka daran baa laga dhigaa argagixisada hadda argagixiso wax la yidhaha sharcigeenna kumaba jirtaba in qofka muslimka argagixisoon laysaga eedeeyo diinteenna meel kagama qorna argagixiso ayaa lagu qoray berigaas waxaa lagu xukumay berigaa walaalayaal toban sano xadhiga tobankii way dhammaysteen waxay lahaayeen waad soo baxaysiin tobankii markay dhammaysteen oo isleeyimin waad soo baxaysaan waa toban sano dhan ayaa cid halkaa uga soo baxaysay oo haddana way u dhacaysay iyagoo labada gidaanu dhex jooga innaa lilaah wa innaa ilayhi raajicuun markaasay tobankii markay u dhammaadeen waa loo biiriyey haddana waxaa yidhi toban kalaa layniigu daraa lagu yidhi markaase dadka qaarkood waxay ku leeyihiin mee arrimaha lagama hadlo ayay ku leeyihin arrimaha oo kale in laga hadlo maaha wallaahi waa in laga hadlo weliba innagu inaad ka hadashaan weeye maanta waa anigaa hortiina ka sheegaya ninka ka aamusa walaalkii muslimuu ka aamusay isagana way ku dhici doontaa biidni illaahi tacaala raggaasi walaalayaal waxay xidhan yihiin muddo ku dhow lix iyo toban sano ayay xidhan yihiin abu cabdiraxmaan oo hadalkiisa sii wata ayaa wuxuu intaa ku daray in weriye ku xirnaa hargeysa loo dooday lana sii daayey wuxuu kaloo soo hadal qaaday askarigii jabuuti ku xirnaa oo dadka u kaceen isagoona ka dalbaday dadka muslimiinta inay ka damqadaan culimmadaasi waa kan la sii daayey wariyaha cabdimaalik coddoon la yidhaahdo ee dadkii isugu hadleen ee ha la sii daayo firi cabdimaalik cabdimaalik ha la sii daayo waa kaa laga sii daayey kaa jabuutina waa ka loo sara kacay ee dadkii wada leeyihiin sii daaya fu'aad sii daa fu'aad sii daa wada leeyihin annagu waxaan leeyahay labadaan magacantooda cabdiraxmaan iyo cabdiraxmaan baa ha la sii daayo iyagana anu saasaan leeyahay niguna saad leeyahay nigaa og anu waxaan halka ka leeyahay khudbadda hortiina cabdiraxmaan diyo ninka la yidhaahdo iyo cabdiraxmaan dhacadda ha la sii daayo maxaa yeele waa dulmi ayay ku xidhan yihiin macallimiintaasi maamulada soomaaliya ka jira ayna majaraha u hayaan reer galbeedka ayaa xirxira inta badan culimmada iyo qof weliba owraad diin ah ka muuqdo waxaana maamulka somalilan lagu tiriyaa maamulada uga cadcad ee beegsiga culimmada iyo ducaadda isagoona awaamiir kaga helaya dowladaha reer galbeedka iyo xabashada itoobiya qaar ka mid a dhallinyaradii bilo ka hor dowladda federaalka u qaaday dalka eritereya ayaa dib loogu soo celiyey magaalada muqdisho abuubakar ibraahim geedi ayaa ka warramaya ciidamo ay si qarsoodi ah dowladda federaalka tababar ugu dirtay dalka eritereya ayaa qaarkood dib ugu soo laabtay dalka xilli kuwii kalena ay horay ugu geeriyoodeen kuwaasoo meydadkooda la geeyey xerada xalane dhallinyaradan la soo askareeyey oo markii hore loo sheegay in loo qaadayo dalka qatar si ay wax ugu soo bartaan ayaa ku dambeeyey dalka eritereya oo xiriir dhowlo leh madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo waxaana ehelada askartan ay waayeen xiriirkooda iyo xaaladda ay ku sugan yihiin taas oo keentay inay warbaahinta ka baafiyaan wiilashooda xog aynu ka helnay garoonka muqdisho ayaa sheegaysa in maalmihii ugu dambeeyey ciidamadaas magaalada muqdisho lagu soo celiyey kadib muddo sagaal bilood ah oo tababar tacdiibin ah ku soo qaateen dalka eritereya waxaana la aaminsan yahay in badan oo ka mid a askartan inay dhuuman doonaan ama ay ka goosan doonaan dowladda federaalka maadaama ay u badan yihiin kuwa markii hore la siray mabda ahaana aanay u diyaarsanayn inay u dhintaan dowladda federaalka ee shisheeyuhu dhisteen xubno badan oo ka tirsan dowladda federaalka islamarkaana isugu jira xildhibaano iyo siyaasiyiin ayaa walaac badan ka muujiyey ciidamadan oo iyagu ah kuwa uu si khaasa u dirsaday farmaajo oo ah madaxweynaha dowladda federaalka iyagoo ka baqay in lagu caburiyo ama lagu weeraro iminkan waxaad ku soo dhowaataan xubintii ganacsiga waxaa soo jeedinaya maxamed ciise تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي guud ahaan xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadanaynaa shirkadda korontada magaalada burco oo qiimo dhimis u samaysay macaamiisheeda shirkadda hiika oo ah shirkadda bixisa dabka magaalada barco ee gobolka togdheer ayaa sheegtay in ay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis shirkadaha soomaalida ayaa ku kala horeeya habka qancinta macaamiisha iyo aqoonta dhanka ganacsiga qadar jibriil aadan oo ka mid ah maamulka shirkadda ayaa ka waramay qiimo dhimista bishii lixaad labada kun iyo labaatanka een, waxaanu halkan ku shaacinaynaa sidii ballanqaadkaygii horeba ahaa qiimo dhimistii shirkadda leydhka heeko ay macmiisheeda hore ugu ballan qaaday een, ayaanu halkan si rasmiya oo maanta boodhkii shirkaddu ku dhan yahay een, ugu shaacinaynaa Een, markaa dadweynahayaga waxaan ugu bishaaraynaynaa een, inaanu qiimihii si rasmiya maanta ugu dhawaaqano inaanu dhinnay insha allahu tacaalana uu ka bilaabmi doono kowda bisha lixaad een, biilka juun bisha juun la yidhaaho uu ku uu ka bilaabmi doono oo dad macmiisha ay maaragtay runtii loogu dalici doono biilka bisha lixaad la dalici doono uu noqon doono Een, saasaanu macmiisheeda ugu bishaaraynaynaa waxaanay ka mid ahayd een, ballanqaadkii hore shirkaddu ay media u marisay macmiisheeda waxaan ugu bishaaraynaynaa mar walba inaan ugu dhega nugu lahay een, inaanu la dareenahay een, wixii shirkaddu maaragtay awood ay noqotona een, inay mar walba jeceshahay inuu qiimaheedu noqdo qiimaha ugu macquulsan ee shirkadduna wixii aan wax yeelaynin marka runtii een, macmiisheedu waa macmiil aan aad iyo aad mar walba een, ugu mahad celinayno oo runtii macmiil aad u wanaagsana annaguna waxaan rajaynaynaa dadaal badan ugu jirnaa sidii aan mar walba een, qiimaha aan ugu dhimi lahayn insha allahu tacaala qiimo dhimistani waa qiimo dhimistii saddexaad shirkadda weeyaan marka loo eego markii shirkadaha la isku daray labadii kun iyo afar iyo tobankii bishii maarch markii la isku daray marka loo eego een, ilaa hadda qiimaha dhinay waxaa ka noqonaysaa boqolkiiba koob iyo konton bay ka noqonaysaa een, qiimo dhimista shirkaddu samaysay waxaanu ka soo qaadnay een, hal doolar iyo shan iyo een, labaatan filis baanu ka soo qaadnay maantana wuxuu noqonayaa zero point six three buu noqon doonaa Een, iyada oo macmiishu een, ay ka arki doonaan een, maaragtay infoysyadooda iyo warqadahooda een, qiimo dhimista ay ka arki doonaan een, waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba u bishaaraynaynaa in shirkadda ay qiimo dhimistii si rasmiya maanta ugu dhawaaqday sidoo kale nuux maxamed nuur oo isna ka mid ah maamulka shirkadda ayaa wuxuu yidhi waxaan u mahadnaqayaa boodhka shirkadda oo maanta go'aamiyey sixir dhimistii macaamiisha oo soo gebagabeeyey waxay ku farxi doonaan macaamiishayadu waxaanu kale oo barbar wadnaa oo dhiska shirkadda oo qof waliba wuxuu u baahan yahay laydh afar iyo labaatanka saacadood jooga oo bed qaba oo aanu ka maarmi karin one minute taasi waxay noqotay inaanu dhiska shirkadda iyo qiimo dhimistuba isbarbar socdaan shirkadda waxaanu maanta generationka ama dabdhalintu haddii maanta dabka inoo baxaya oo dhami baktiyo waxaa dhinac socda intaa in leegoo la shidi karo qof waliba wuxuu ku talagelayaa inuu haysto laydh dhammaystiran oo aan baqdin lahayn waxaa noo barbar socdoo dhismaha ka mid ah inaannu macaamiisheeda u diyaarinayno facebookii sidaannu u raaligelin lahayn sidaannu cabashooyinkooda uga jawaabi lahayn sidaannu u horumarin lahayn inaannu taana diyaar u nahay oo hadda aannu qorshaheedii ku jirno oo aannu dareemi doono ama dhammaystiri doono inaan qof dambe oo eh, heeka ahi aanu noqonin qof cawda ama u sheegaynaa shirkadda iyo macaamiishu waa walaalo waxaannu ka feejignaan doonaa annaga iyo idinkuba cid kasta oo shirkadda iyo macaamiisha dareenka la dhex gelin karta inaannu mar walba cabashooyinkiina ka jawaabno sixir dhimistu way soo socotay maalintii ugu dambaysayna maaha qaar ka mid ah shirkadaha korontada ee dalka waa kuwa aad u qanciya macaamiishooda sababtoo ah faa'iide ayaa ugu jirta qancintaas halka qaarkood xataa ay adkaanayso in ay ku yimaadaan markay cilad kaaga timaado korontada kugu jirta taasoo laga yaabo inay kugu qaadato muddo dhowr maalmood ah halkaa ayaa noogu soo idlaatay xubintii ganacsiga wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu بمفردي أختمها مصليا على النبي الهاشمي قصيدتي بدأتها
warkii oo dhegaystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa